kulankani waxaa kulan wada tashi oo islamarkaana saddexdii maalmoodina kasoo gudbin ka socday magaalada mombasa ayaa diiradda waxaa lagu saarayey sidii loo horumarin lahaa waxbarashada maadooyinka islaamiga ee iskuullada isku dhafka nasema kuwasisi kama madaris alislamia aldamjiya kausratin waxida kama familia moja na kukutana hata bila kuzungumza chochote lazima tufurahie haya qul bifadli llahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Hii ni fadla ya Mwenyezi Mungu na rehema yake kutuleta pamoja na kutusanya pamoja.
kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiysay dalada horumarinta manhajta islaamiga ee dalka iyadoona ay kasoo qayb galeen toddoba ismaamul goboleed oo ka tirsan ismaamul goboleedada ay ku yaalaan iskuullada xubnaha ka hadaladani Hasa ile assignment ambayo tuko naye Rasul sallallahu alaihi wasallam katika ile safari yake ya mwisho Hijjatul Wadaa alitua- alituachia hiyo observation, akatuambia ametuachia vitu viwili, gani na gani? Qur'an na- na sunna yake. Sasa sisi ndio wale ambao tunatakikana kueneza ile sunna, kuiendeleza, kuifikisha, lakini kuifikisha kwa njia ambaye ni ya kisawasawa, inasikilizana na sheria ya Allah na pia inaandamana na sheria ya nchi na pia inatekeleza mahitaji ya wanadamu ambao wanaishi kwa muda huu wa teknolojia na wakati ambao dunia imeendelea.
marwa fatma cali samaan oo ka mid ah guddiga waxbarashada ee dalkani kenya islamarkaana xilal kala gedisan dowladda kasoo qabatay ayaa waxay ka mid ahayd martida lagu martiqaaday kulankani iyadoona si gaara oo hadlaysa warbaahinta istaa ayaa waxa ay sheegtay in horumarinta waxbarashada islaamiga ee dalka ay soo martay marxalado kala gedisan haatan ay meel wanaagsan ay marayso Ee, maanta waxaan ka soo qayb galay munaasabadan ee aadka loo diyaariyey oo ay isugu imaadeen culamo iyo macallimiin diini ah oo laga hadlaya horumarinta manhajka islaamiga ee waxbarashada waddankan kenya Een, ee, waa socdaal dheer aan soo bilownay sanado badan soo socday marka maanta waxaan taagannahay in maaragtay manhajkii kale oo ee, sanawiga iyo idaadiga sida aan ku diyaarin lahayn iyo meeshuu noo maraaya ee, hirgelintii manhajkii primary schoolka marka manhajkan waxaa lagu baraa ee, qur-aanka xadiid ee, carabi siira tawxiid iyo fiqi ayaa ku baxa marka sanad walbana ardayda waxaa laga qaadaa imtixaan loo dhan yahay oo waddanka dhan ka kooban marka ilaa haddeertan ilaa boqol school ayaan isku- isku xiran waaye marka alxamdulilah ee guul badan baan rajaynaynaa marka waxyaabaha ugu muhiimka ah maanta oo aan macallimiinteenii iyo maamulayaasha iskuulaadka integratorka oo islaamiga ah aan ku boorinaynaa waxay ahaayeen in maaragtay ikhlaas lagu shaqeeyo in eh, ardaydii loo dadaalo in la fahansanaado shaqadan inay tahay shaqo eh, dacwo ah oo u baahan sabar badan sheekh cabdalla al caamiri oo ka mid ah culamaa diinka ismaamul goboleedka wajeer islamarkaana ka mid ah aasaasayaasha iskuulka alfurqaan academy ayaa isaguna waxa uu la hadlay warbaahinta star runtii ah, meeshaan waxaan ah, aan ku kulannay madaarista ah, dadka muslimiinta ay wadaan oo manhajkooda in la hormariyo la doonaya mombasa ayaan ku kulannay waxa weeye runtii man- arrintan ayada ah iyo kulankan aad u muhiim iya Een, haddii ay dhacda in hawshaan muddo dheer la soo wada 95 ilaa hadda waa la soo wadaa dad walaalo ah oo wuxuu ka- ka mid yahay sheekh ah, xasan sugow ayaa waxa weeye u taagan fawaa'id badan ama waxyaaba badan laga faa'iidaya jira haddii mudankeeda la mariyo sheekh ismaaciil macalin isxaaq kana mid a culamaadiinka ismaamul goboleedka gaarisa muddo dheerna soo hayay iskuulka yang muslim ee gaarisa ku yaala ayaa waxa uu ka mid yahay guddiga sare ee golaha horumarinta waxbarashada islaamiga waxaana isaguna uu ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay sida loo horumarin lahaa waxbarashada islaamiga ee dalka Ee, marka waxaa weeye waa fursad oo aad u qaali ah inay laga faa'iidaysto ee, ilmaha muslimiinta inay maaragtay akaadhimiyad oo maaragtay kuwan damji inay ee, ama integrated iskuulaad ilmaha la geeyo Ee, hadafkana saasuu ahaa Ee, insha allahu sanooyinkan soo socda inaan maaragtay ee, madaaris fara badan iskuulaha fara badan ayagana ee, ka qayb qaataan ayagana member ka noqdaan ayaan rabnaa taa daraaddeed maaragtay maanta waxaa isku imaadeen dad badan ayaa isku imaaday mad- iskuulaha far- fara badan baa isku imaadeen ee oo kuwa members iyo kuwa members aan ahayn sifa a maaragtay iyagana fahamaan members ay ka noqdaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaala xebeeda mombasa